asalaamu calaykum habeen wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada warka habeennimo raadi haddala soon qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo doortay guddoomiye cusub guddoomiyaha guddiga doorashada ah guddoonka golaha shacabka oo sheegay in isla maanta guddiga uu dejiyay jadwalka doorashadaha guddoonka golaha shacabka baarlamaanka shirkadda duulimaadada ethoobian airline oo keentay diyaaraddii ugu weyneyd si ay u qaado dadka cumrada u socda madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni oo maanta dalka oo maanta dib uu kusoo laabtay magaalada garoowe xilli maamulkaas ay sheegeen inuu sii ahaan doono madaxweynaha puntland haddii uu waayo madaxtinimada soomaaliya oofis qababaayaha gaarka oo ay ku nool duleedka ah muqdisho oo codsaday in la caysiiyo carruurtooda lagana caawiyo fidrada hogaaminayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo gaaray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose lala kulmay madaxweynaha maamulkaas wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn weli ruushka waxa uu markaa go-doominayaa ciidamada ukraine gobollo badan oo ka mid ah dalkaas ukraine ay ku sugan yihiin
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo axdaa taarikhdan waxay ku beegan tahay toddobiyo tobanka abril laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadaad maqasheen oo dhammaystiran waxaan ku bilaabnay saaxiibyaal guddoonka doorashada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay markaas ay doorteen guddoomiye cusub guddiga ama xubnaha guddiga qabanqabada doorashada guddoonka golaha shacabka ayaa kulan ay yeesheen waxa ay guddoomiye u doorteen xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed oo helay shan cod iyagoo sidoo kalena xoogyaha guddiga u doortay xildhibaan maxamed abuukar cabdi oo helay afar cod hadaba guddoomiyaha cusub ee guddiga ama qabanqaabadaha guddiga doorashada golaha shacabka baarlamaanka xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed ayaa waxa uu warbaahinta la hadlay sheegay isla maantaba in ay jidiyeen ama ay diyaareen jadwalka ay ku qabanayaan xildhibaanada ama jadwalka guddoonka golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya mar uu ka hadlayeen wuxuu yidhi
waxaana horyaala runtii howlo aada u adag oo masiiri ah oo yacni culayskooda leh waxaana ka shaqaynaynaa dabcan waxaan maanta la kulmaynaa isla maanta baan la kulmaynaa guddigii akhlka sare ee laga soo doortay ayagana waa wada fadhiisanaynaa annaga shaqadii waa bilownay xitaa skajwalkii waa dejinay ilaa hadda maanta ayaa lai doortay isla maanta shaqadii horaa loo galay sababta waxaan rabnaa inaan doorashada guddoonka golaha shacabka aan dadejinno sidaasi lamadana waxaan rajaynaa guddoonka doorashada guddoonka aqalka sare ayadana in la dadejiyo sababta oo wakhti noo dhiman ma jiro
kaas wuxuu ahaa xildhibaan cabdirasaaq maxamed cumar guddoomiyaha guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya dhinaca kalena saaxiibayaal madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi den ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada garoowe ee caasimada maamulkaasi puntland wuxuuna safaro kala duwan uu ku tegay kenya iyo maaraadka carabta waxaana maamulka ay xaqiijeen inuu sii hayn doono xilka madaxweynaha puntland haddii uu waayo madaxtinimada soomaaliya maxamed xuseen dheere ayaa garoowe kasoo diray
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ahna musharax madaxweyne dowladda federaalka ee soomaaliya oo safar ugu maqnaa dalalka kenya iyo imaaraadka carabta ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada garowe kadib ku dhowaad labaatan beri oo uu dalka ka maqnaa waxa uuna dhoofay wax yarun kadib markii uu isu sharaxay madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka dowladda guddoomiyaha golaha wakiilada saraakiisha ciidamada maamulka gobolka nugaal kan degmada garowe iyo qeybaha kala duwan ee bulshada caasimadda xukuumadda ayaa markii ugu horreysay shaacisay inaanu madaxweyne deniis casileen hadduu madaxweynaha soomaaliya uu soo waayana uu dib ugu soo laaban doono hoggaanka puntland iyadoo weerar afka ah ku qaaday xubno siyaasiyiin hore ahaa oo ka hadlay inuu madaxweynuhu iscasilo madaxweynuhu musharax weeye waa tartamayaa isagoo madaxweynaha buu tartamayaa hadduu guulaysto alxamdulilahi dalka iyoiyo buu wax u tarayaa haddii qadarta ilaahay ay dhacdo madaxweynihii puntland weeye sharci u diidayaa ma jiro hore waxaa maqlayay qolyo hadlayahoo odayaalahoo qayb badan aan saaxiibbannahay oo aad aan ixtiraam ragga qaybtii ugu hayo oo hadlayoo leh madaxweynaha waxaan leenahay hays casilo waxaas akhriyaya horta dalka sharci baa ka jira sharciguna maandheedka cid buu siiyaa dowladda maanta joogto annagaa maandheed u haysanna baarlamaanka iyo dowladdaas isku dhammaystiran oo labada nin xukumaan iyo guddoomiyaha annagaa dowladdii maanta mas-uulka ah maalinta ay naga dhammaato maalintaa nala xisaabtama wixii aan bi'innay iyo wixii aan hagaajinnay wixii sharcigu noo ogol yahayna dee uu annagaaba ka taagan oo halkan dastuur baa yaal idinka horta waxaa laydinka rabaa dastuurka in akhridaan qodob kale waxaa laydinka rabaa shacabka puntland maanta idinku mas-uul ooma ahidin shacabka ka mid tihiin waxaa shacabka mas-uul ka ah maanta oo ay doorteen dowladda war ninkii un guri ku jirow meesha aad rabtid inaad wax ka hagaajisid maaha waxba ha ka bi'in ilaa haddaa wax ka biisid hadhow waa imaanaysa wixii bi'sanaa teeda kale ninkii maanta isagoo jooga aad nafta u keentid berri maxaa diidaya hadduusan kaa waayo aragsanaan oo kaa dulqaad badnayn inuu adna nafta kuu keeno anugu waxaan qabaa ragga ragga hungurigu ku jirow puntland oo macno leh oo hagaagsan oo wanaagsan oo aad wixii qaldan aad kala saxdaan oo si constructive ah aad kala saxdaan wixii wanaagsan aad garab ku siisaan saasaa wax ku heli kadhaan baan leennahay madaxweyne deni ayaa lagu wadaa inuu dhowaan u ambabaxo magaalada muqdisho halkaasoo uu ka bilaabi doono ololihiisa musharaxnimada soomaaliya maxamed xuseen dheere wararka t v-ga dalsan garowe
qoysas qaba baayaha gaarka ee ku nool magaalada muqdisho ayaa codsaday in la ciisiyo caruurtooda lagana caabiyo fidirada faadimo cabdiqaadir xasan ayaa ka warmaysa
rabnaa ilaaha wax ka rabnaa uu ka wax ka rabnaa in wax nusayaan muslimiinta iidna waa rabnaa dhardhiidna dhardhiidna waa rabnaa hungurna waan haayaa wixii muslimiinta noogu sheego oo jiro ilaahay waxaa nii sahlo
dan iyo duruuf ka muuqata ayaa isugu keentay dhammaantood dadkan xarunta sanca santa ee ku taala degmada yaaqshid ee gobolkani banaadir dhammaan dadkani waa kuwo ka gedisan didyowga kale sababtuna yihiin in ay yihiin dad qaba baahiyaha gaarka ama naafo dhammaantood uma dhammaystirna lixaadkooda allaa dhammaystiran balse waxay ka codsanayaan muslimiinta intooda kale in maalinta ciidda ay ka farxiyaan ciyaalkooda iyaguba maadaama bishan aan ku guda jirna ay tahay bil barakaysan oo ramadaan fadaa'isheeduna ay badan tahay sadaqadu waxay leedahay muhiimad aad u weyn waxay kuu tahay xijaab aakhriya adduunba ramadaanka dhexdiisa fawaa'id fara badan ayay leedahay oo bishan waa bil gaar ah khayrkeedana wadata sanadkiina marina soo marta qofkii ilaahay u qadara ayaana hela kana faa'iidaysta hooyo iyo aabbo walba oo halkan fadhiya maahan kuwo u shaqaysan kara carruurtooda maantay waxay ka wada siman yihiin hal duruuf iyo danyarnimo oo ah inay yihiin dad naafo ah alla ka sokowna walaalahooda kale ee muslimiinta ayay ka dalbanayaan inay soo caawiyaan una ciidsiiyaan carruurtooda si farxad ay ula qaybsadaan walaalahooda kale ee muslimiinta ah maalinta ciidda oo ah maalin aada u qurux badan dadka muslimiintuna u tahay yowmul farax isuguna hambaliyeynayaan farxadda ciidda iyo damaashaadkeeda waxay ka codsadeen dadyowga ilaahay wax u dhiibay ee meel kasta ku sugan in ay soo gargaaraan walaalahoodan baahiyaha gaarka qaba qaarkood oo warfidiyeen kala hadlay ayaa ka codsaday inay muhiim tahay in maalinta ciidda ay la farxaan muslimiinta intooda kale ilmahoodana ay ciidsiin u baahan yihiin maadaama dad danyara ay yihiin aysan awoodi karin waxay fitro ku dhiibaan ilmahoodana ay ku ciidsiiyaan raciim annagoo ah konton qoys baahayaha gaarka qabo waxaan rabnaa dhar iid waxaa nugu xariira ilmo ayaa nugu xariiro umana awoodno uma gada karno walaalaha muslimiinta meel kastay joogaan waxaan ka rabnaa ilmaa nugu xariira aniga naftakeena jiisaa iska nahay waxaan rabnaa ciidulfitrigi iyo badarka fitriga waxaan ku bixi lahayn aan walaha muslimiinta ka rabna walaalahayna oo muxsiniinta waxaan rabnaa dhar iidaan rabnaa ilaahay inay noo soo kaalmayaanaan rabnaa konton qoys aan nahay oo baayaha gaarka oo qabo oo naafe ah oo shaqayso karin oo jiis ah oo waayeela ah maxaad magacaabahaysiin dharka iidda konton ruux aan nahay oo masaakiin ah oo wada qaanjaysan in muslimiinta waxan soo siiyaan oo walaalahayna ah aan rabnaay haddaba cabdi xuseen axmed maamulaha xarunta naafada sanca senter ayaa ka warbixinaya baahida ay qabaan dadkani dadka baayaa gaarka qaba hadda waxaa noo dhima konton qoys kontonkaas qoys ayaa waxaa u rabnaa iidsiin iiddana waa ogtaa dhibaatada ee leedahay dhibay leedahay waayo aabba naafaa oo araga la amba aabba dhagaha la amba hooyo gurguurinayso sidaa u jeediin oo ilmahooda iidna sii dhahayaan cid allaale walaalaha muxsiniinta meel walba ay joogaan waxaan ka codsanaynaa inayna saacidaan ay saacidaan dadkaani macalin nuur maxamed cumar ayaa dhankooda dadka kale ee muslimiinta ka dalbaday inay u gurmadaan walaalahooda kana farxiyaan iyaga iyo caruurtooda maalinta ciidda oo ah maalin aada ugu weyn muslimiinta dadka muslimiinta ah oo muxuu ahaatooday ka taagroon walaalahooda walaalahooda ka liita oo sida ayaga aan ahayn inay soo taakuleeyaan ayaan ka codsanaynaa ciiddu waa maalin qaas ah waa maalin dadka muslimiinta meel walba ay joogaan ay iskugu farxadgelinayaan isuguna hambaliyeynayaan curashada maalintaasi farxadeed ee ciidda balse waxaa jira dad danyar ah oo aan farxaddaas ka qayb qaadan karin una baahan in gurmad bini'aadanimo la siiyo iyadoona dadka muslimiintu ay yihiin kuwo isku gargaara iskuna naxariista haddana dadkani danta yar waxay u baahan yihiin in farxadda lagala qaybgeliyo oo dhankooda ay helaan wixii ay ku farxi lahaayeen fadlan u gurmo walaal walaalahaagan danta yar faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
ugu dambeyntiina gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid maxaa markaa muuse geele iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta waxay gaareen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxayna kusii jeedaan magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo halkaas oo doorashada lix iyo toban kursi lagu qaban doono dhinacyadu marka ay gaareen magaalada kismaayo waxaa soo dhaweeyey madaxweynaha maamulka jubbaland siciid cabdulaahi deni waa raalli ahaada madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed saam axmed madoobe dhinacyada ayaana ka wada hadlay sidii markaa doorashada ceelwaaq lagu qaban lahaa xaaladda amniga loo xaqiijin lahaa islamarkaana agabyada loogu talagalay loo dhamaystiri lahaa warkii habeennimona waa nag intaa kheyrtan dhegeysta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel